dhisida masaajida iyo goobaha lagu barto diinta waxaa aad u bogaadisay diinta islaamka dhismaha masjidka jaamaca ah ee degmada guriceel waxa uu dhismihiisa soo socday muddo laba sano ah waxa uuna marayaa heer gabagaba ah sida ay sheegeen guddiga gacanta ku haya dhismihiisa guddiga dhismaha masaajidka gacanta ku haya ayaa waxa ay sheegeen in masaajidka lagu leeyahay lacago dayn ah sidoo kalena loo baahan yahay in dadka muslimiinta ah ay qayb ka qaataan dhammaystirka masjidka halkaani waa masjidkii jaamica ee degmada guraceel ee muddo laba sanaa dhismihiisa uu socday masjidku wuxuu u baahday qarash fara badan ayaa hore u galay haddana waa gebagabo waxaan hore u anaa u malaynaya inuu la furi karo maalmaha ciiddaa soo socda laakiin hadda waxaad u moodaa inuu kadib marayo masjidka lacag dayna waa lagu leeyahay akoonkuna waa ka maran yahay haddana weli shaqaa ka socota marka dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee codkeenna garanaya meel kastay joogaan dal iyo dibadba inaad wax ka dhammaystirtaan ayaa loo baahan yahay waxaa hataa hadda aan waxba loo hayo la gudbi rabaa dhabaqa kore gobashiisii ka dhexana dayn hadda lagu soo qaadaan ilama taalacsna kan hoose gobashiisi waa u dhammaatay laakiin weli lama goglin marka hadda naashnaas yar baa ka dhiman inaad wax ka dhammaystirtaan wax alla wixii maaragtay na arkaya oo na daawanaya amase maaragtay qowlkana uu gaarayo in ay maaragtay nagala qayb qaataan dhammaystirka iyo deynka masjidka lagu leeyahay codsi ayaan aad u nahay waxaa la dhammaystiraya la samaynaya waa masjidka ilaahay masjidkii gabagabou marahayaa gabagabadiisana waxaa ku xigta lacag deynahoo markay u yaraato ama ka badanba boqol kun lacag aan weli leeyahay waxaan leenaha dadka islaamka ah ee codka naga maqlahayow masjidkii nala dhammaystira si oon ugu macnaha salaadiisii iyo wixii loogu talagalay loogu tukado